إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaysana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaarana ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose baraha internetka ayaa lagu baahiyey sawirada laba abwaan oo dhowaan ku biiray xarakada shabaab almujaahidiin in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah ayaa la la'yahay kadib markii ay dooni kula rugumatay harabiyood ku yaala koonfurta dalka etoobiya ciidamada sirdoon ka ah ee dowladda federaalka ayaa waxay sarkaal boliisa ku dileen magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaalad caafimaad oo la soo daristay darteed loogu qaaday dalka kenya maamulka islaamiga ah degmada salag leh ayaa goob fagaaraa ku gubay waxyaabo dhacay oo ay howlgallo ku soo qabteen ciidamada xisbada ku dhowaad toban ruux oo ay ka mid yihiin dad ka soo jeeda waddamada reer galbeedka ayaa lagu afduubtay dalka kenya
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaarana ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habendheelmada ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan garoonka degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ay ka samaysteen deegaanka buurcolow ee hoostaga magaalada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ah iyo kuwa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin deegaanka ambareeso howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose isla markaana lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid a weerar lagu qaaday askarta ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada buulamareer sidoo kale saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada janaale ayaa si isku mid ah waxaa weerar ugu qaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada huwanta ah ee xala lagu weeraray difacyada ah ay ku sugnaayeen baraha internetka ayaa lagu baahiyey sawirada laba abwaan oo dhowaan ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed daahir calisow ayaa ka warramaya saacadihii lasoo dhaafay baraha internetka waxaa lagu baahiyey sawiro muujinaya abwaaniinta kale ah nageeye cali khaliif iyo cabdiwaaxid gamaadiid kuwaas oo dhowaan ku biiray xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la arkayaa labada abwaan oo ay la taagan yihiin rag kale oo wejiyadooda la qariyey iyagoo ku labisan tuutaha ciidamada haddana inay ku hubaysan yihiin dhan kale qoryaha ee keefoodhisaban abwaanadan oo si weyn loogu yaqaanay nacaybka ay u qabaan gumaysiga xabashida etoobiya marka loo eego gabayada ay horay u baahiyeen ayaa waxaa la arkayaa iyagoo dusha ka saaran mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada xabashida etoobiya looga gubay furumaha dagaalka ee gobollada koonfureed dalka soomaaliya labada ninba waxa ay caan ku ahaayeen in timaha ay deystaan aad bay u labisan yihiin waxa ay wataan khasnado ugu xiran boosashka kuwa xabadka ah waxaana ay u muuqdaan kuwo isku dul waraysanaya gaariga la gubay oo ciidamada etoobiya ay leeyihiin lamana hayo waxa ay ka hadlayaan oo wax cod ah lagama hayo sawiradan ayaa si aad ah loogu baahiyey baraha bulshada waxaana ka falceliyay dad aad u badan oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya aragtidooda ku aadan in markii ugu horaysay abwaan nagaye cali khaliif iyo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid iyagoo isla taagan la arko haddana ay ku labisan yihiin tuuto iyagoo wata mid ka mid a qoryaha sida aadka ah gudaha dalka soomaaliya loogu dagaalamo ee ek forty-seven ragga kale ee la taagan ilaa iyo hadda lama shaacin waxa ay yihiin lamana soo bandhigin wejiyadooda waa la qariyey dadkana siyaabooyin kala duwan bay kaga hadlayeen laakiin macluumaad rasmi ah lagama bixin waxa ay yihiin raggaasi abwaanagaye cali khaliif ayaa horay waxa uu bixiyey waraysi dheer oo uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan isagoo kaga hadlay taariikhdiisa iyo waxa ku kalifay inuu isaga soo baxo noloshii uu ku noolaa oo u cuntami weyday kuna soo biro xarakada shabaabulmujaahidiin laakiin abwaan cabdi waaxid gamacdiid tan iyo markii la shaaciyey in al-shabaab uu soo aaday oo uu ku biiray wax war ah lagama haynin sawir iyo muuqaal toonana midna lagama haynin xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah jamaaco islaami ah oo soomaaliya ka dagaalanta howlgallada ay kula xisaabtamaysa shisheeyahana ka tallaabisay soomaaliya waxaa waayihii ugu dambeeyey aad ugu soo biirayey dhallinyaro jihaad doon ah oo la harsan waayey tacadiyada soomaaliya ka socda iyo dhulboobka xabashida etoobiya taana waxaa baqirayey dowladda federaalka oo mid ka mid a asbaabaha ay u diiday heshiiska lala galay somalilan ee etoobiya badda lagu siiyey uu ka mid ahaa in heshiiskaasi uu sabab u noqonayo in safka mujaahidiinta ay ku soo biiraan jiil cusub iyo dhiig cusub oo ka soo horjeeda damaca xabashida etoobiya in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah ayaa lala yahay kadib markii ay dooni kula rogmatay harabiyood ku yaala koonfurta dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya inay rogmatay dooni ay saarnaayeen in ka badan toban ruux oo itoobiyaan ah oo ku safrayay harabiyooda ku taala koonfurta dalka itoobiya sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil maxalli ah doonta rogmatay ayaa waxaa ku ranaa faakihada mooska waxaana la socday ugu yaraan lix iyo toban ruux oo itoobiyaan ah iyadoo ku rogmatay harabiyooda lagu magacaabo hojeem ah oo ka mid ah mandiqada gemzoma ah ee koonfurta dalka sida ay warbaahinta u sheegeen waaxda xiriirka warbaahinta ah ee maamulka gemozom saraakiisha warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in laba ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday doonta la soo badbaadiyey halka afar iyo toban ruux oo kalena weli aanan lagu haynin nolol iyo geeri toona doonta rogmatay ayaa la sheegay inay ku sii jeeday magaalada arbamiija ee xarunta u ah mandiqada gomzoma sida loo badinayana waxaa badnaa tanka mooska ee ku rarnaa doonta sida ay baahisay wakaaladda wararka ee shiinaha oo soo xiganaysa ila wareedyo mas-uuliyiinta itoobiyaanka ka mid ah dhammaan dadkii saarnaa doonta ayaa la aqoonsaday shakhsiyaadkooda waxaana shan iyo toban ka mid ah ay ahaayeen ganacsatada ka shaqaysata mooska halka kan lix iyo tobanaad ee soo harayna uu yahay naaquudihii waday doonta weli waxaa sii socdo iskudayada lagu baadigoobayo dadka maqan ee aan nolol iyo geeri toona lagu haynin dalka itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa waxaa mara webiyaal lago ama harabiyoodyo looga kala gudbo dooni yaryar oo aan aad u horumarsanayn taas oo keenta in mararka qaar ay bartamaha biyaha ku rogmadaan sidaasna ay ku qurubaxaan dadkii saarnaa ciidamada sirdoonka ah ee dowladda federaalka ayaa waxay sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ku dileen magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader wararkaynaga soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ay magaalada ku dileen sargaal ka tirsan booliiska ehelada sargaalka la dilayaana waxay sheegeen in si kasta ay u rasaasayeen ciidamada sirdoonka sargaalka la dilaayaa waxaa magaciisa lagu sheegay hanad axmed muuse waxaana waa sargaal laba xidigla ah oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda federaalka waxaana uu dalkiisi gaar uga dhacay maalintii shalay isgooska macalin nuur ee duleedka magaalada muqdisho siday warar ku sheegayaan dilka sargaalkan ayaa yimid ka gadaal markii uu isku dayay inuu dhisto boosaneer gurigiisa ku yiilay kaasoo ay ciidamada sirdoonka ku amreen inuu joojiyo balse waa uu ka diiday arrintaas waxaanay taa ugu dambeyn sababtay inay xabad ku shanaqaan qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyagoona sheegay in ciidamada sirdoonka ay muddooyinkii lasoo dhaafay xoojiyeen dilalkay dadka u geysanayaan taasina ay tahay mid ay qaati ka taagan yihiin baalada taabartaasi watiilay halkaanuu iska yil meesha cadaalad kama jirto nabad sugidna ma rabno dharacadna ma rabno anagula reeddhigo haddii dad islaama jiro annaga mau dul qaadan karno maalin walbaa horta ina lagu dilaa dadka dharacada nagala wado waxay ka qabtaa abniyan sugaynaa ilay ayagaana dhameeye gurigayna waa nagu gumaystaa ridiisa maalin walba ayna dishay dharcaddii hor fadhiisan jirtay gurigiisa dharcaddu haddii ay dadka laynayso maxay dawladdu u soo wakiilatay inay dawladdu soo wakiilato ma ahayn hadday dadka laynaayaan waxay caddaynaysaa dhar caddaa in loo in raalli looga yahay dadka inay iska layso waxaa la dilay hanad axmed muuse weeraro oo sarkaal laba xigdigla ahaa macnaha loo dilay mu- musqul aan- aansa samaysanayaa uu yidhi gurigiisa oo ku taallay musqushaas markuusa samaysay is yidhi ay nimankan waa istaagtaageen waa is aflagaadeeyeen sidaasay ku dileen waxaa aad u soo noqnoqday maalmihii lasoo dhaafay dilalkay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku imaanaya waxyaabay dadka aadu la yaabeen waxaana arrintan indhaha ka daawanaya dhammaan saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka iyo weliba madaxdooda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xaalad caafimaad oo la soo darastay darteed loogu qaaday dalka kenya farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya laga dejiyey xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka oo ay xaalad caafimaad la soo diristay xildhibaanka ayaa muddo saddex maalmood ah oo uu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho kadib waxaa loola cararay dalka kenya si halkaasi loogula tacaalo xaaladiisa caafimaad isbitaalka digfer oo uu ku jiray ayay dhakhaatiirtu sheegeen in xaaladiisu ay culus tahay islamarkaana aan waxba loogu qaban karin dalka gudihiisa wararka qaar ayaa sheegaya in la sumeeyey xildhibaankan ila wareedyo laga soo xigtay dhakhaatiirta isbitaalka ayaana tilmaamay in jirkiisa laga helay maado sun ah loogana badan yahay dhanka caloosha jacfar ayaa hore guddoomiye uga soo noqday degmada daynile ayadoo halkaasi dil iyo dhac baahsan ugu geystay shacabka ku dhaqan daynile sida ay sheegeen dadka dhibanaha u ahaa ee markaasi warbaahinta la hadlay inta uu xilkaasi hayay ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu xabsi qarsoodi ah oo lagu magacaabo cusboole ku lahaa degmada kaasoo tacadiyo loogu geysanayay dadka shacabka ah ee ku nool halkaasi maamulka islaamiga ah ee degmada salag leh ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay oo ay howlgallo kusoo qabteen ciidamada xisbada cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa fagaaro ku yaala halkaasi waxaa lagu gubay waxyaabo isugu jira kuwa dhacay iyo kuwa mamnuucaad ah waxyaabahan ayaa lasoo qabtay ka gadaal markii howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen ciidanka xisbada waxaana howlgalladaasi lagu soo qabtay raashiin dhacay daawooyin iyo waxyaabo kale goobta ayaa waxaa laga aqriyey qayb ka mid ah waxyaabihii lagu gubayey waxaad dhammaantiin boogsoontiin ama aada la socoteen xamladii ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ka socotay guud ahaan wilaayaadka oo dhan gaar ahaan wilaayadan aan ku sugannahay ee jubbal wusta waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan soo gudbiyo waxyaabaha aad arkayseen ee gaadiidka ku raran ee muxuu ahaye toodberyahan howlgalkii socda lagu soo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood qayb waxay ahaayeen waxyaabo dhacay oo dhaydkooda uu dhammaaday oo ummadda waxa weeye sumaynaya iyo qaybta labaad oo waxyaabo mamnuucad ah oo shareecada islaamka aanay ogoleen wilaayaadkana laga mamnuucay waxyaabaha dhacay ee lagu soo qabtay xamlada galabtana halkan hortiina lagu gubi doono waxaa ka mid a buskud sagaashan xabo buskud birib sideetan iyo lix xabo daawo tarakuwiin laba dhalo cabitaan soddon iyo laba kartoon bur lix xaaf linac labaatan bokis xanja kuuskuus sagaal bokis malmalaado boqol toban iyo lix xabo bool baro toban iyo laba xabo xanja maastico labaatan iyo toddoba bokis baasta makaroni hal kartoon intaa waxay ahaayeen waxyaabaha daydkoodu dhacay ee kisbaayarka ah ee xamlada lagu soo qabtay qaybtoodaas waa waxyaabaha mamnuucaadka ah ee xamlada lagu soo qabtay waxaana ka mid ah bac sideed iyo toban kartoon maraq digaag sideetan iyo lix xabo jijin isteri waa jijimahan isteriga la geliyey gaadiidka oo calanka gaalada maraykanka uu ku sawiraa hal xabo jijimaha gacmaha la gashado ee calamada gaalada ay ku sawiran yihiin laba boqol iyo sideed xabo moobeel tagno soddon xabo moobeel screen toddobaatan iyo toddoba xabo saraawiil waa surwaaladii jeemiska ahaa lixdan iyo afar xabo wabilaahi tawfiiq walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay si buuxda uga dhaqan gashay xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo magaceedu ah irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada saako loogu gubay waxyaabo dhacay iyo muqaadaraad noocyo kala duwan leh iyadoo degmada salaglana ay ka mid noqotay deegaanada walaayada jubbada dhexe ee sida rasmiga ah uga dhaqan gashay xamlada
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux oo ay ka mid yihiin dad ka soo jeeda waddamada reer galbeedka ah ayaa lagu afduubtay dalka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa ku waramaya in halkaasi lagu afduubay dad gaaraya ku dhowaad toban ruux kuwaasoo ay ka mid yihiin muwaadiniin kasoo jeeda dalalka reer galbeedka negdad sayid oglo oo heysta dhalashada dalka ingiriiska asal ahaana kasoo jeeda dalka turkiga ayaa lagu afduubtay jimcihii lasoo dhaafay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xilli uu kusii socday goobtiisa shaqada maalmo uu afduubanaa kadib wuxuu helay xorriyadiisa isagoona muuqaal uu soo duubay ku sheegay in xubno afduubay ay ka tirsan yihiin sirdoonka dalka turkiga ee magaciisa loo soo gaabiyo m i t videoga ayuu negdad ku sheegay isaga iyo saaxiibkiisa u socday goobtooda shaqada ay jidka u galeen kooxo hubaysan oo afar ruux ka kooban kuwaasoo ay markii afduubayeen ay qoryo ku qabteen kuna amray inay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen soo raacaan ugu yaraan laba saac oo xidhiir ah ayuu sheegay in kooxda afduubtay ay ku heysteen gaariga dhexdiisa iyagoo ku socdaalayay waddooyinka magaalada waxaana markii dambe ay dadka soo afduubteen u kala qaybiyeen gawaari kala duwan sida uu sheegay ninkan xorriyadiisa helay waxay diideen inay u sheegaan waxay yihiin iyo danta ay leeyihiin ninkan heesta dhalashada dalka ingiriiska asal ahaana kasoo jeeda dalka turkiga ayaa ka mid ahaa ugu yaraan toddoba ruux oo dhowaan lagu afduubay dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimada ah ee nairobi waxaana saddex ka mid ah ay dadkaasi ay dib u heleen xorriyadooda halka weli aan la helin afar kale oo meel jaaniyo cirib ay dhigeen aan la ogeyn taageerayaasha hogaamiyaasha mucaaradka turkiga ee fatxullaahi golan ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa inta badan la kulma weeraro uga yimaado xubnaha ka tirsan sirdoonka dalka turkiga lamana oga in dadka lagu afduubay dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimada ah ee nairobi ay yihiin xubno ka tirsan mucaaradka dalka turkiga
warkii oo ad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa